maxamed maxamed islaan axmed madoobe ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada jubba ee ka dhacday maalmo ka hor magaalada kismaayo haddaba sidee loo arkaa doorashada maxaase laga fili karaa maamulka cusub waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana nagala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland ee cabdirashiid macalin gaas oo ka mid ah saraakiisha ciidanka dowladda labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada kismaayo iyo duleedka magaalada waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan shire cabdi wallaahi doorashadan waxay u dhacday si fiican oo qurux badan oo aad iyo aad u wanaagsan waayo doorashada waxay ahayd mid oo transparency bay ahayd mid furun bay ahayd oo beesha caalamka international communitiga dowladda federaalka dhammaan urgoboleedka iyo dhammaan dowladaha dalka dhan baa ka fikirgalay mid waxay ahayd yani cid kastoo goobjoogta suuqaas cad ugu kala baxayay saa ula socotaanba afar mushaxa meel usoo sharaxday haddii dad haddii tartamaan qofba ku guulaysan jiray marka taasna waxaan isleeyahay si wanaagsan transparent oo cadaalad ah ayay ku dhacday oo one man one vote oo baarlamaanka jubbaland ah ay ugu codeeyeen qofka ay isleeyihiin ugu qalba xilka madaxtinimada ee afarta sano dowladda jubbaland waa maasantaa shire waxaan soo gelinayaa cabdirashiid iyo aragtidiisa doorashada ee ka dhacday kismaayo ninka hadlaya oo shire walaalkii horta waan salaamayaa awalan kismaayo waxa ka dhacay hadda cid loo yeerinayo ama loo sheegayo ma ay jirto dadka soomaaliyeed oo aan marfuucul qalamka hayn ee mukalafka shan iyo toban sana ninkii ka weyn oo jubbooyinka jooga ama soomaaliya jooga waa ogyahay axmed madoobe hadduu hadda isagu yidhi doorashada si fiican bay u dhacday ninkii makraati aan xaq ahayn fura ilaahayna waa ogaadaa ninka u furayna waa ogaadaa bulshaduna waa ogaataa bal axmed madoobe doorasho ka dhacday magaalada kismaayo ma jirto annagu saan qabna haddaan nahay bulshada jubbooyinka u dhalatay ee u nasab sheeganaysa soomaaliyeed soomaalida waxay tidhaahaa dawga boora ma aado kuma geeyo daafeed axmed madoobe timekii isagu uu sheeganayo oo ismagacaabo horena waa ka dhammaaday ninka hadda ila hadlahayo oo dooda ku jiro walaalkay oo ole axmed madoobe doorashadiisi si xaqay u dhacday oo sharci ana hal su-aalaan weydiinaya baarlamaanka axmed madoobe isagu uu soo sameeyey oo uu soo magacawday nooc kastaba ha noqdee annagu ku xadgudbi mayne waxaan su-aalayaa baarlamaankii soomaaliya ee federaalka ahaa ee sharci dejiyaashii soomaaliya ahaa dastuurka hadda lagu shaqaynayana raggii looga dambeeyey ahaa ayaa kala noqday kalsoonidii oo inaynan sharci ahayn sheegay marka hal booli a nilig xalaala ma dhashaa layidhi nimaan sharci ahayn wax ma sharciyayn karaa horta waa iga su-aal maxayan kuga muuqanin in doorasho sharci ah ay ka dhacday magaalada kismaayo kismaayo doorasho kama dhicin xaqiiqada markaan kuu soo aruuriyo axmed madoobe isagaa ismagacaabay gruubkiisii ama taageerayaashiisii yuu intuu u yeertay oo saddex nin kala soo baxay ayuu is-sharaxay isagaa darawal ka ahaa barnaamijka laacibna isagaa ka ahaa marka wax doorasho ah kismaayo kama dhicin lagumana sheegi karo haddii xaqiiqada aan ka hadalno walaal ma garan haye shiro baan soo gelinaya wa waan maqlaa walaalka horta cabdirashiid uu mahadsan waan salaamayaa indhal baan salaamayaa horta waxaa jira wax xaqiiqdii aanan aan laga inkiri karin ama laga murmi karin baa jiro su-aasha uu leeyahay baarlamaanka jubbaland kan federaalka a kala diri horta uu su-aashu weydiiy waa mahadsan yahay laakiin su-aashu waxay tahay baarlamaanka federaalka ah awood ma u leeyihiin horta inay dowlad goboleed baarlamaankeeda ay kala diraan mida kale dastuurka federaalka laftiisa meel uu kaga qoran yahay qodob ama farqad sheegi kara baarlamaanka federaalka way kala dari karaan baarlamaanka ee dowlad goboleedka dowlad kastaba ha noqdo not only jubbaland keli maaha horta ma lahayo su-aashu waa maya mida labaad axmed madoobe baarlamaanka jubbaland waa gaf in la yidhaahdo isaga dad uu iska leeyahay oo meel ku soo xaraystay ayaa cod u taagay ama gacan u taagay oo taas gaf baan u aragnaa mana mudno meeshan caalamka international communitiga joogay unka joogay wadada soomaliya qaabirsan baa joogay dowladda federaalkaa joogay ragga ulaa hadda mucaarad weeye oo mataqaanaa baarlamaanka jubbaland ayagaa muushigseen adlaydeen laftagoodii oo xaddeer baan yani haddaanba gacankan kugu dhibko ila joogo oo mataqaanaa u imaaday doorashada u yimid kuna qancays habka cadaalada ee doorashada u dhacday marka taas walaa mid indhaha laga qabsan karo iyo mid la inkari kara in horta ma laha waxaan codsanaya walaalka cabdirashiid waa ogay waa arrin reer jubbaland ah laakiin anaa martiqaadaya anaa kismaayo kusoo dhaweynaya tigidka anaa ka bixinayo meeca meesha anaa ka jeenaya mataqaa jubbaland bal waxa dareenka uu qabo inuu ka jiro iyo in kale wax alla meesha alla iyo meeshu wax ka qabana bal jubbaland inay waxa uu ka sheegayo inay sax tahay in kale anaa ku martiqaada horta ha yimaad mida kale waxa weeyaan iyadoo santuuq cad inay la dhigtay xildhibaana say u codinayeen ee dadka mataqaanaa ka qaybgalayaashii iyadoo video oo duuban waa la hayaa maqal iyo muuqaal ay ku baxeen taasna hadday walaalkii qancin weydina haddana waxaan ku qancin karnaa inuu kismaayo yimaado kusoo dhaweeyo maadaama maamulku hadda madaxweynihii la doortay in xal loo heli karo dhibaatooyinka waxyaabaha yar yar oo ay kala tirsanayaan beelaha dega gobolada jubbooyinka bismillah een horta maamul markaan xaqiiqada kuu sheego waxaa la yidhaahaa shuruud buu leeyahay marka een, walaalkay ereyga uu ku hadlay kama daba tegayo laakiin xaqiiqada meesha ay iga beegan tahay baan ka cabaarayaa soomaalidu waxay tidhaa hunno hunno hadal ma ahan beriisina wax arag ma aha waa in maamul markii la leeyahay meesha uu ka jiro bulsho midaysan oo wax u si waxay u siban yihiin waa inuu yahay awalan ko qodobka labaad bulshada iyadaa iyada oon cidi khasbaynin oo amnigeedu uu yacnaha waafiyo oo nin waliba codkiisa uu xor u yahay waa inuu hadli karo Eh, saddex waa inaynan jirin wax la yidhaaho nintoocsi garsoor cadaalad oo madax banaanna la helo afar waa in meesha loo siman yahay meel loo siman yahay inay tahay meesha loo baratamayo ama mas-uuliyad ha noqoto ama meel shaqaa ha noqoto meesha loo baratamayo waa in loo simayo nin gacanta ayna ku jirin Eh, mi- midda shanaad waxaa weeye waa meel waa waxaan laysu yeerinaynin inay tahay waa waxaan laysu yeerinaynin oo nin walba halka kaga beegan isaga uu kaga soo aadi karo marka eh, walaalkay jire ma ma xuma inaad nin difaacdo ood loo yar noqoto ama aad noqoto abukaato ma xuma waa wax eh, qawaaniinta wadciga ee lowga lagu dhaqma adduunka ka jira wey laakiin jubbalanta uu sheegaya walaalkay jire anigu magaalada kismaayo duleedkeedaan joogaa xerada ma dhammaataan joogaa wuu ogyahay halkaasaan ku xaraysnahay hal sano magaalada gurigaygii baa ku yaala ilmahaygii baa degan ma tegi karo laydka banaanka lasoo dhiga maalin walba yaa soo dila walaalkay shir aan weydiinaya hadday meel soomaali u siman tahay oo doorasho hora ay ka dhacaysa ay tahay hal shaksi oo loo soo keenay ruux loo soo qabtay ama cadaaladna soo ilo hor istaajiye male marka amniga uu sheegaya iyo sinaanta doorashada lagu gelayo shira godkii labada mitir ahaabaa ku sugaye xaggee bay walaalow ka jirtaa aniga gurigaaga waxaa kuu ogolaaday anna ii diiday ilmahayga inaan u tago inaad ka jawaabtaan lagaa rabaa adoo ilaahaaga ka cabsanay haye shire tabashada dadka qaarkoodna laga yaabo inay qabaan haddii haddii aad leedahay ood alla ku dhaaranayso anna adigu dhaaranayso waxaan qabaa horta cali raba ka cabsi raba sirix meel ma wada galaan baa la yidhi adigaana horta si haddii loo fiiriyo waxaad ka hadlayso oo alla ka cabsiga horta alla ka cabsigaan ku ekaano haddii adiga kismaayo guriga ku yaal ood imaan laada anaa ku keenaya diyaar mu tahay horta hadde ma lahaysta kuwaay markaad i keenayso lahayso iyo matid xor baad tahay adoon adoo xora oo free ah gurigaaad imaan weyd anaa ku keenaya diyaar mu tahay walaalkeed igu keenaysaa hadde anigaa tegi waayo Eh, waa mahadsantihiin labadiinaba een, een, doonta aan siinayno waqtiga sugsayna walaal macaan waa maasanta tiri ani waxaan kuu sheegay walaal macaana kismaayo waa gurigaaga ay joogaa tiri ilmahaygaa joogaa tiri ma tegi karaa tiri si xura oo aan qasab ahayn anaa baabuur kuu soo diraayo hataa diyaarad anaa diyaarad kuu soo diraayo anaa gurigaada xornimo iyo ilmaadan reerkaaga hataad ganacsad ganacsaad ku dhaqaysid aad ku dhexa maxay ku shaqaysata anaa ku keenayo waa diyaar ma tahay waa su-aal horta midda labaad waxaa weeye walaalow ani cidna ma difaacay ani waxaa nahay qof reer jubbaland baan nahay ani adiga ilma- ilmadeer baan nahay waxaad ku dhibaya anigana idhibahayo waxa kaa maqan ba aniga maqla waxaan aaminsanahay halka waxa kaama maqne waxa adaa iskale kaa dhinacaaga ka qabso ka shaqayso ka xoogso gurigaaga imow weelkaan baa ku leeyahay ciidamada madhamaanta jooga waan ogna waa ka warhaynaa iyaga laftooda waxaa rabnaa inaan waa usoo socno inaan u imaano oo maxay ahayd ay guryahooda iyo mataqaanay dalkooda iyo dadkooda inay u shaqeeyaan qorshahaasna waa uga nabaal macaan waa la socda ciidamada jooga jaamacadda oo kula midka ah fikirka adigaad qabtay qabeen kadibna waa ogtahay hadda ciidamada federaalkii hadda galeen way shaqaynayaan mushaarkooday qaataan adigana second faceaad ku egtaa marka walaalaa cabdirashiid waxaan kuleeyahay haddii wanaagdoon aad tahay weelkaa muraalo macaano gabagabada doodaan isla soo gaar maxaa tallaabo oo tan xigta iyadoo laga tusaale qaadanayo dhibaatooyinkii hore ee sababay in dulduleelo uu ku yimaado maamulkii kumeel gaarka ahaa ee jubbo een aan siiyo ee xildhibaan shira cabdi sina baa maasan tahay annagu tallaabada tan xigta waa wey haddii aan xukum madaxweyne dooran waxaa weeyaan waa in xukuumad loo dhan yahay oo goliya wasiirada lasoo dhiso weeye waa in mataqaana maamulada gobolada si wada jira loo wada dhiso weeye oo mid maamul la wada leeyahay oo loo wada dhan yahay weeye midda labaadna waxaa weeyaan in la galo dib heshiisiin waxaanu diyaar u nahay baan ku yidhi cid allaale iyo cid cabanayso in waa hadal aan la furno oo hadal dheer iyo mid gaabanba aan kula hadalno meel allaale meeshaas inaan kula kulmo waa wixii wanaag doonaya weye oo reer jubbaland ah oo deegaanka jubbaland ah oo wax kaga maqan yihiin wayaa reer inaan la hadalno wax allaale xaqa ay ku leeyihiin jubbaland ayadoona ayadoona xabad la ridin ayadoona xabad la ridin oo aan la caytamin oo dhibaato la samaynin annaga waxaan leenahay welcome waan soo dhawaynaynaa madaxweynahana daraad khudbadiisa way ku jirtay
cabdirashiid ukaadi annaga waxaan diyaar unahay dib u heshiisiin cid kasta oo reer jubbaland ay jubbaland wax kaga maqan yihiin meel kasta ay joogaan wax xaqooda way helayaan way areegayaan marba annaga xabad iyo xoog iyo cid la taqoori dhuunta lagu hay ma jirto Haya, Cabdirashiid.
jira waxaan ku su-aalayaa eh, madaxweynaha jubbaland ma- madaxweynaha jubbaland baad ku celcelisay Een, axmed madoobe een, jubbaland anigu waxaan aaminsanahay markaan codkayga waadixa ka hadlo jubbaland madaxweyne kama ahan jubbaland dhul baa la yidhaahaa axmed madoobe xaggee xukumaa walaalow Eh, ma dhammaato xukunka axmed madoobe ma soo dhaafo Eh, xaggana baar caleen buu ku egyahay xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka tirsan xildhibaanada jubbaland iyo cabdirashiid macalin gaas oo saraakiisha ciidanka dowladda ka mid ah intaa ha inoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid lamidna sidaa iyo nabadgelyo